waxaan idinla wadaagayaa war saxaafadeed ku saabsan dilkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo xasarado colaadeed oo ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka galgaduud war saxaafadeed dowlad goboleedka galmudug waxay si buuxda u cambaaraynaysaa weerarkii iyo dilkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo lagu beegsaday dad shacab ah dowlad goboleedka galmudug iyadoo ka xun tacadigaasi waxay dhambaal tacsiya u diraysaa si dhowna murugada ula qaybsanaysaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii xalay lagu laayay weerarkii gaalkacyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale wuxuu farayaa dhammaan dadka reer gaalkacyo inay isdejiyaan una hoggaansamaan ilaalinta sharciga iyo kala dambaynta laamaha amnigana ay kala shaqeeyaan sugidda nabadgelyada iyo xasiloonnida si looga hortago beegsiga lagu hayo haldoorka gobolka mudug oo bilihii lasoo dhaafay la beegsanayey si wadajirana looga soo wada horjeesto kooxaha argagixisada ah iyadoo aan cidna lagu xadgudbayn islamarkaana maanka lagu hayo in argagixisadu aysan qabiil lahayn cid gaarana lahayn ayna mudan tahay in si guud loola dagaalamo marnaba dowlad goboleedka galmudug raalli kama noqonayso in qalad qalad lagu saxo hay-adaha amnigana loo gacan dhaafo sugidda nabadgelyada arrintanina madaxweynaha galmudug waxa uu xil saarayaa guddi si cadaaladda loo horkeeno kooxaha ka dambeeya falkaasi ugu dambeyntii dowlad goboleedka galmudug waxay walaac ka muujinaysaa xasaradaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka galgaduud gaar ahaanna ballihowd oo ay ku dagaalamayaan beelaha walaala ah waxayna ku baaqaysaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan colaadaasi u hakiyaan dagaal wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinta وبالله توفيق